barnaamijka dhallinyarada maanta duhur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo ee oo idinkaga imanaysa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo weliba hirarka efemyada geeska afrika iyo internetka oo caalamka o dhan aad nagala socotaan v o a somaly com
waa axad bisha sebtembarra waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo ay halkan si wada jira idinkala socodsiinayaan sahara ciidla nuur iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeenna waxaa ka mid a barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aanu kaga hadlayno ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo hirgelinta ganacsiyada kala duwan haddaad businessdaas furto aad khasaarto waa cashar sababtu tahay sidii barnaamijkan aad u joojeen halkaad ku khasaartay kuma noqonaysid oo mar labaadoo kale kuma noqonaysid haddii aad ka faa-iididna waaba saa doonaysa waa alxamdulilah iyaduna waa faa-iido kale marka markaad business rabtid inaad bilowdid niyadda ha gelina inaad mar kasta success garaynaysid sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana ka madhnayn barnaamijka
makalgacalna baa jiri ma kalsoonida maqan ise nabsi kaydsanabaa soo galay kalkeese soo galay kalkeese maxaa keliya qaanshaqa ahaanshaqa qoobay keliga waa hagaag codkaasi daawud xanfarna hadhow ayaad ka bogan doontaan iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka oo kooban
ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka chelsea ee ku yaalla magaalada new york sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaaladani maayarka new york ayaa sheegay in qaraxani uu ahaa mid ulakaca ahaa hase ahaatee wuxuu intaasii raaciyey inaan qaraxani xidhiir la lahayn weeraro argagixiso maayarka new york ayaa sheegay in saraakiisha ammaanka iyo ciidamada booliska ee magaaladani aanay haynin wax halis ah oo la xidhiidha weeraro argagixiso dhacdadan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo magaaladani ay isu diyaarinayso inay martigeliso kulanka guud ee qaramada midoobay halkaas oo ay isugu imanayaan madaxda caalamka
hal daqiiqo oo aamusnaana ayaa lagu xusay ciyaartooy u dhashay dalka iiraan oo ku geeriyooday garoonka lagu qabanayay ciyaaraha fudud ee dadka naafada ah oo lagu soo gebagabeeyey saaka axaddii magaalada rio de janeiro xuskan baroordiiqda kooban ayaa la sameeyey intii lagu guda jiray munaasabadii xidhitaanka ciyaaraha fudud ee tartanka dadka naafada ah oo saaka lagu soo gebagabeeyey magaalada rio de janeiro ee dalka brazil bahmaan golbazad oo ku dhintay xilli uu ka qayb galayay tartanka baaskiilka dadka curyaamiinta ay ku tartamayeen ayay mas-uuliyiintii hawshaasi waday iyo wadamadii kasoo qayb galay ciyaartooygooduba ay ku sheegeen amaba ay ku tilmaameen arrin naxdin leh oo ku soo habsatay intii ay socdeen tartanka ciyaarahaasi fudud ee dadka naafada ah
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a gaar ahaan barnaamijka dhallinyarada maanta ayaad nagala socotaan oo washington si toosa idinka imanaya haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan aan kaga hadlayno dhallinyarada iyo hirgelinta ganacsiga waxaana aan kusoo qaadanaynaa arday kala duwan oo wax ka barata jaamacadda nugaale magaalada laascaanood iyo sida ay ganacsiyo kala duwan u hirgeliyeen iyaga oo wax baranaya waxay nala socodsiinaya wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal-abuurka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool dhalinyaro fara badan ayaa jirta oo dhigta jaamacadaha ku yaalla magaalada laascaanood kuwaas oo hal-abuur shaqo sameeya inta ay ku jiraan jaamacadaha ama ay dhiganayaan waxaana ardaydaasi ka mida saddex arday oo iyagu dhigta jaamacadda nugaal ee ku taalla magaalada laascanood kuwaasoo dhowaantani ka qalin jebiyey ardaydani ayaa waxay horay u haayeen kuwa abuurtay shaqooyin iyo ganacsi iyo dukaamo ay gaar u leeyihiin iyo goobo isboorti oo lagu ciyaaro gudaha magaalada laascanood waxayna dhallinyaradani ka sheekeynayaan muhiimadda ganacsiga iyo inay dhallinyaradu hal abuurato shaqooyin ay gaar u leeyihiin inta ay dhiganayaan jaamacadaha iyo gaar ahaan dugsiyada sare waxaana barnaamijkeenna hibada ayaal habuurka ay nagala qayb qaadan doono saddex dhallinyaro oo kala ah cabdifataax jaamac dalmar iyo cali jaamac maxamuud iyo samson maxamed jaamac oo dhammaantooduba ah dhallinyaro iyagu si gaara ganacsiyo iyo goobo ay leeyihiin hal abuurta intii ay dhiganayeen waxbarashada jaamacadda ugu horreyn waxaanu wax ka weydiin doonaa siyaabaha ay ganacsiga u abuurteen iyo qaabka ay u shaqaystaan bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waxa weye cabdifataax jacal jaamac waxaan ahay arday ka tirsan jaamacadda nagaal iyo university gaar ahaan qaybta businesska anigu run ahaantii intaanan intaanan jaamacadda aanan soo gelin waxaan ahaa qof shaqaalaa oo shaqeeya kana shaqeeya baanka dhexe ee degmada laascaanood ahna xisaabiyaha baanka laascaanood oo dareemaysaa hawsha iyo culayska u taalla run ahaantii waxaan kaloo aan hayey ganacsi khaasa oo anigu aan iska leeyahay marka arintaas ahayd ayaa waxaan ku fikiray inaan arinteedan iyo waqtigayga jaaniskaygan aan isku maanaj garayo aan isku ceshido isla markaana aan jaamacadda aan isqoro waan isqoray alxamdulilah rabbilcaalamiin waqtigii aan marka hore aan haystay waqti kasi fiican ayaan helay markaan jaamacadda soo galay waxaan ogaaday waxyaabo badan oo aanan ogeyn waxyaabo badan oo aanan jaanis u ahayn waqtigaygii run ahaantii waxaan u maanaj garaystay si aada u fiican wax horumar oo aan iisu kordha mooyaane wax iga dibdhacayna ma jirin waana ku faraxsanahay dhallinyaradana waxaan oran lahaa ininku jaamacadaha ku jira ganacsiga bilaaba shaqooyinka kale bilaaba howlaha has dhinac socdeen waayo qofka biniaadanka markuu jaamacadda ku jiro hadduu shaqeeyo maskaxdiisa way koraysaa wax baroon baraatig ah buu helayaa laakiin haddii adoo jaamacadda ku jiray dhinaca reerkun dhinaca kaa maamulaan dhinaca laga baalkayo baahida aad qabtay macal oo dhammaystiran helmaysid marka cabdi fataax marka ninka dhallinyarada uu doonaya inuu xal abuuro isagoo jaamacadda dhiganaya ama qaybaha kala duwan ee kuliyadaha ku jira waxyaabaha u sahli karaya hal abuurkaasi samayn karaya ama qaarkooda faraha badan ee ka baqaya bal iga sheekee
cabdikariin olol walaalo waad mahadsan tahay ahaantii qofka horta sidiisaba markuu jaamacaddu soo galo wuxuu helaa maskaxdiisu way furfurantaa aqoon fiican buu helaa wuxuu helaa wax badan aan ogeyn ayuu helayaa waxaa layidhi nin ilqurceed kaawenkaawen run ahaantii mar kasta oo aad dad aqoon le u timaadid ama bulshada aqoonta le aad soo dhex geshid maskaxdaadina way furfurmaysaa run ahaantii anigu taanaan jaamacadda imaan iyo heerkaan maanta joogo dhifarisi weyn ayaa i dhexeeyaa waxaana ku waanin lahaa dhallinyarada gobolka sool hadday tahay ama dhallinyarada kale oo gobolada soomaaliyeed joogto meel kastaba joogto meesha dunta baa joogtee inay jaamacadaha isqoraan inay waan kugu soo noqonaynaa cabdi fataax cali jaamac hal abuurkaaga ganacsiga iyo maadaama nin dhalinyaro aad tahay jaamacadan dhiganayay aada u daayar bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cali jaamac maxamuud waxaan ka mid ahay ardada jaamacadda nugaal university laascaanood waxa aan ahaa nin ganacsada ah waxaan haystay meherad kadib waxaan meheradeydii iyo shaqadeydii uga maarmi waayay aqoon jaamacadeed alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan waxbarashada jaamacadda ka bilaabay heerka koowaad jaamacadeyda nugaal university qaybta business administrationka oo qaabilsan xagga shaqada iyo shaqaalaha alxamdulilah intii aan jaamacadda waday waxa aan sameeyey ganacsiyo kale oo aan uga faa'iidaystay marka ganacsiga aad samaynaysid mar kasta hal abuur cusub aad soo kordhinaysay cali alxamdulilah waxaa jira ganacsiyo gaariya ah oo aan hal abuur u ahay maasha allah marka bal waxaad iga sheekaysaa waxyaabaha aad ku dhiiratay aad ka baratay iyo wixii hore aad ka aaminsanayd intaadan ganacsiga abuuranin oo aadan fikradahan cusub aadan keenin bal iga sheekee iyo sida ay ahayd maadaama wadanka shaqala-aan fara badani ka jirto dhallinyaro fara badan oo iyaguna jaamacada dhameeyey derbiyada ay iska fadhiyaan qaarkood aysan shaqo helaynin alxamdulilaah waxaa horta mahadle ilaahay waxaan uga faa'iidaystay jaamacaddayda waxaan ogaa qaybta businesska inaan maxay tahay uga faa- waxaan u galay inaan businesska een, uga faa'iidaysto inaan sameeyo ganacsiyo cusub oo ay dhalinyarto shaqo ka hesho dhigayga samsom oo ka qayb qaadanaysa barnaamijka hal abuurka een, waxyaabaha aad abuurtay oo aad hibada gaarka u leedahay ee, bal iga war bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa samse maxamed jaamac Een, waxaan ka mid ahay ardayda een, jaamacadda nugaal waxaana dhigtaa ama hadeerta sanadkan aan dhameeyey kuliyadda clinical health officers Een, intii aan jaamacadda dhiganayay ama ka hor waxaan ahaa qof shaqaale ah oo macalimadka ah school secondariga muse yusuf secondary school oo aan baarti ahaa micnihigelinka hore oo kale aan ka shaqaynayay alxamdulilah markii aan adigu muddo waday markii dambena waxii aan bilaabay jaamacadda qaybteeda caafimaadka afar sano ah Een, iyada laftarkeedii hadeerta iyadana waan dhameeyey Een, mar kasta oo aad bilowdid waxbarashadaada ama horumar aad sameynaysid taym badan oo aad kaasii xidhmaya mu- ma jiro in ay kuusii furfuranto oo ay fursaduhu kuusii furmaan oo aad ummadda isa sii dhex gashaan oo aad horumar sii gaadhid mooyaane alxamdulilaah markaa way labada een, barnaamijba waa ii- waan waday Een, waxaa kale oo jirta een, business gaar ah oo isagu aanan ahayn kaas een, iskuulka ah oo isagana aan hayo Een, alxamdulilah kulligood waan maanaj garayaa taymkaygaas oo aan ka faa'iidaystay awgiis marka een, samsom een, markaad een, hal abuurka samaysay jaamacadda dhiganaysay iskuulkana macalimaad ka tahay dugsiga sare ee laascaanood ganacsigan haysta bal ka waran qaabkaad u abuurayso kale een, fikradaasi sidee bay u arkaan dhallinyarada kula mid ah aqoon-yahanka ee qaarkood aaminsan in jaamacadda la dhigan karo laakiin aan la shaqaysan karin bal aragtiyada ka waran Een, wallaahi horta qofku taymkiisa isaga iska leh wuxuuna waan afar iyo labaatanka saacadood oo aad adigu maanaj garaysid Een, way jirtaa oo hadday doonaan caqabado way kugu iman karayaan oo dad baa waxay ku dhahayaan waad shaqaysataa maxaad ku falaysaa wax kale oo qolyo kale waxay ku dhahayaan macalinimadaada kugu filan maxaad caafimaadka ka doontay oo haddii la doono hadhow waxaa lagu dhahaya oo xaggaasaad joogtay xaggana maxaad kasoo doontay waxaa laakiin wax micno ah oo weyn ay samaynaysaa ma jirto waxaa weeye adigu waxaa la yidhi waqtigu waa seef intaada jarin unbuu ku jarayaa intaadan qotaynku waqtigu isagu ku jirin waa inaad adigu jirto ood ka faa'iidaysataa alxamdulilaah intaasoo dhan wayn way waan waan ka shaqaynaa oo waana maanaj garaynaa wax kale oo problem ah ama dhibaataan kala kulanayna ma jirto taymka wax la dhigtaa waxay noqonaysaa galinka dambe ama afarta galabnimo wixii ka bilowda ilaa iyo ilaa iyo sideedda habeennimo ama sagaalka habeennimo intaasaan jaacadda la dhiganayaa aroortii toddobada subaxnimo ilaa wixii ka horeeyana waa een, shaqada ilaa labayo tobanka duhurnimo Een, waan kugu soo noqonaynaa samsom een, cabdifataax een, bal waxaad iga sheekaysaa marka aad abuuraysid ganacsigaaga gaarka aad u leedahay oo kale waxyaabaha looga baahan yahay dhallinyaradaas oo kale oo bays u noqon karaya nu waxaa la yidhi mahmaah baa waxay ahayd waxaad iibsaha waayen cid wax kaa iibsata waaye mayside qof kastoo dhallinyaro ah hadduu s- wax kasta oo uu damco inuu iibiyo waa laga iibsanayaa cid ka iibsatana wuu helayaa waa nisisir waa lama huraan marka waxaa loo baahan yahay qofka horta marka hore inuu u dhabar adeego waxan oo uu ku fikiro oo wixii culayska kaga yimaada uu iska dulqaato Een, muhiimadda koowaadna waxaa weeye qaacidaa jirta ganacsigu sidiisaba waa wax waxa weeye een, waa bi- waa waa dad macaamiil gaar oo adugu aad leedahay iyo macaamiil gaar oo aad samaysanaysid marka qofka dhallinyarada ah waa inuu marka hore uu ku fikiro macaamiisha uu haystona siduu u sahaysan lahaa macaamiisha kale ee wax ka iibsanaysana siduu u soo kasban lahaa u soo dhawaysan lahaa ganacsigu sidiisa waxaa weeye adoo dadka si fiican ula dhaqma haddaad dadka si fiican ula dhaqantid dadkii waxa way kaa iibsanaysaa adna barofeed baad helaysaa ummaddiina een, wax fiican ay ku qanacda helaysaa waxda wax kasta waxdu hal abuur wax kastoo hadduu doo haddeer haddaad maanta een, waxaad ganacsigu waxa weeye waxna waa waxaad marka adigu aad samaysatid oo aad bilowdid waxna waa fikrado aad gobollo kale kusoo aragtid haddeer haddaad gobollada kale soomaaliya aad- ama dalka kale aad tagtid aad wax kusoo aragtid ummadda oo anfacaysa aad magaaladaada ula soo noqotid waxaad helaysaa adigu si yaroo fudud baad u bilaabi karaysaa run ahaantiina wuxuuna step step bay u koraan oo waxay u baahan tahay samir badan iyo taxadir badan inay wixii sii ahaadaan si yaroo wax kastoo wax alaale waxa wuxuu doonaa ha noqdee waxaan la abuuri karinba ma jiro haddaad maanta intaad een, tagtid een, gaalkaxyo aad muus ka soo iibsatid aad ama aad kus- ka soo iibsatid libambeno ama aad qa- cabe ka soo iibsatid oo aad laascanood la timaadid gooladeeda ah cid kaa iibsata waay wakhasa waa laga iibsanayaa dadkana waa waxay u baahan yihiin weeyaan cali qofku dhallinyarada muxuu hal abuur ganacsi markuu jaamacadda dhiganayo uu ku samayn karaya maadaama adiga maxaa tusaale kuu noqon karaya oo dhallinyarada da-da yar ay kaaga dayan karayaan maadaama jaamici aad tahay jaamacadda aad digatid haddana aad dhammaysay goobo ganacsi oo gaara ay ku furan yihiin gaar ahaan een, goobo een, lagu madadaasho isboortiga iyo الحمد لله رب العالمين إن- إن waxaa mahad la ilaahay waxaa in- in dhiiranaanshaha eh, horta waxaa looga baahan yahay qofka entrepreneurka ah ee ganacsi bilaabaya marka hore inuu ilaahay tala saarto mar labaadka inuu dhiiranaansha sameeyo oo uusan wixii ka baqin hadafkiisa wuu gaarhaya annagu waxaan keliya ardadka ku taageernaa maxay toyeen yaanu waxaan ku dhiirigelino marka markii hore maxaad ka aaminsanayd fikradaas oo kale markastaanu waxaan aaminsanahay haddaan shaqa bilaabo inaan shaqaysanayo waa gartay Een, waxaan aaminsanahay in xoogga wax lagu helo ilaahay cabsidiisana wax lagu helo Een, waxaan usoo noqonaynaa macali samsam bal waxaad iga sheekaysaa dad badan oo hal abuur lahaa een, fikradda ay ugu dhiiran kari la-yihiin weliba habluhu inay wax abuurtaan oo iyagu ganacsi ay samaystaan iyagoo wax dhiganaya jaamacadaha ka baxaya bal iga sheekee kuwo fara badan waxaan ognay inay guryaha iska fadhiyaan oo aysan tegaynin een, waxna isku dayeynin waxaa jirta marka ugu horeysa horta qofku markuu shaqo bilaabayo sida ay sheegeen asxaabtii horeba waxaa la doonaya dhiiranaansho Een, waxaad arkaysaa dad badan oo iyagoo aysan xumaan ka ahan challenge kugu sameynaya caqabad kaaga dhigaya tusaale ahaan marka ganacsiga caadiga laga yimaado waxaan ahay anigu macalimaad Een, jaamacadda markii aan ka imiye markaan jaamacadda- ee, iskuulka shaqadiisa bilaabayay muddo bil ah baa u dhexaysay muddadaa bilsha ah haddii aanan awoodda uu ilaahay siiyey ama karti aanan laayahay aysan jirinin runtii ma noqdeen macalimaad sababtu tahay qof kastaaba wuxuu caqabad iga dhigaya maadoo gabadha baad iskuul dhigi sidee baad ardayda u heshiinaysaan ardaydu ha- way ku dhibayaan Wax- barnaamijyo noocaasa bay igu celcelinayeen muddadii bisha ahayd ee iskuulka furitaankiisa ee jaacadda u dhexaysay cabsi bay gashay haddana alxamdulilah waxaan kaga gudbay wixii ilaahay kugu qorayna ku seegi maayaan Een, wixii aad soo baratayna gurigiina hala jiifine een, bulshadaada uga faa'iideye adiga laftarkaagana dee ha kuu noqoto faa'iidada bulshada waxaa ku xigta qofkii isaga laftarkiisu dee wuxuu noqonayaa markaad ardayga tahay ee aad gurigiini weli joogtid iyo markii adigii wax lagaa sugayo xataa xaafadda laftarkeedii baadan dee isku miisaan aadan u ahayn marka kolley khasab dadka waxaa haysata kalsooni darro ah xataad business furanaysid arimaad khasaartaa oo oo waxaysan aaminsanayn ma- qadarta oo qofku haddii haddaad business intaas furto aad khasaarto waa cashar sababtu tahay sidii barnaamijkan aad u joojeen halkaad ku khasaartay kuma noqonaysid oo mar labaad oo kale wa- kuma noqonaysid haddii aad ka faa'iididna waaba saa doonaysay waa alxamdulilah iyaduna waa faa'iido kale marka markaad business rabtid inaad bilowdid ee, niyadda ha gelin inaad markasta success garaynaysid laakiin waad waadna fail garayn kartaa waadna success garayn kartaa ama waad ku dhici kartaa ama waad ku baasi kartaa labadan inaad niyadda gelisid baa Een, waxaan doonayaa samsam gabadha hal abuuraysa wax oo rabta inay wax bilowdo maxaa looga baahan yahay ma inay lacag hesho ma inay fikraddii keento een, bal iga waran Een, horta marka ugu horeysa lacagta waxaa ka faa'iidada badan waa fikradda oo dal waxaa jirta dad badan oo lacag haya lacagtii ay hayeen aysan garanaynin wixii ay ku abuuri lahaayeen mar kasta lacagta waxaa ka muhiimsan qofku inuu leeyahay fikrad oo uu fikrad keeno ama dadkeenu bulshadeenu waxay u taqaanaa businesska ama ganacsiga waxay u taqaanaa lacag badan oo inaad heshid oo aad wax weyn ku qabatid tusaale ahaan waxaa laga yaabaa lacag wax aan gaadhaynin shan boqol oo doolar laba boqol oo doolar inaad wax ku qaban kartid oo labada boqol oo doolar ay to berri ka maalin wax kuu dhasho muhiimaddu waa inaad wixii bilowdid oo wixii aad bilowdid ay mataqaanaa horumar ay ku noqoto ama aad ood fakartid oo wixii eh, bulshada ka maqan oo kale aadan dee dukaan kan kugu garab xigaa wuxuu hayo aadan keenin wax cusub keen faker isla markaasna wixii samee kuna dhiiro oo oo- oo kalsooni badan hel adiga Een, cabdi fatax maxaa ugu muhiimsan baad is leedahay xoojin kara hal abuurnimada dhallinyarada anigu run ahaantii ganacsigan aan ku jiro markaan bilaabayay waxaan ku bilaabay shaksi baan wax ka soo qaadaa shaksi kalean ka iibiyaa profit yar baan ka dhex dayaa heer markii dambe waxaan gaadhay aan kurbini noqdo inaan wax soo iibsado inaan wax siibiyo inaan dad deyn siiyo inaan kuwa maalgeliyo wax badan kowdhe shaksi keliya caawiya waxa weeye daacad baan ah qofkuna hadduu ganacsi ku jiro waa inuu daacad yahay cali een, dhallinyarada maxaad kula talinaysaa een, doonaysa fikradda hal abuurka inay sameeyaan oo mar kasta bays u noqonaya Een, waxaan kula talinayaa nin ganacsada baa ka sheegay toddobaatan iyo sagaal fursadoodin ka badan baa lascaanood ka bannaan Een, bal waxaan marka hore kula talinaya bal fursadaha aynu raadino fursaduhu waa badan yihiin fursadaha aynu raadino waa barnaamijkeenii hibada iyo hal abuurka oo idinka imanaya magaalada laascanood waxaana nagala qayb qaadanaya cabdifataax jaamac dalmar iyo cali jaamac maxamuud iyo samse maxamed jaamac oo dhammaantoodba ku sugan magaalada laascanood waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdikariin ololaa dhammaantayo waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a magaalada laascaanood cabdikariin olol oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta dhegeystayaal waxaa naga xasuusin haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadatid barnaamijkan iyo weliba barnaamijyada kale ka baxaa barnaamijka dhalinyarada maanta waxaad nagala soo xidhiiri kartaa imailka laanta afka soomaaliga ee somali at v o a news dot com haatanna intaynan gebagabada idaacadda kusii siqin sahraa ciidle nuur ayaan ka codsanaya qodob iyo laba ka mida warkii dunida inay noo kormarto mahadsanid ugu yaraan sagaal iyo labaatan qof ayaa ku dhaawacmay qarax ka dhacay deegaanka chelsea oo ku yaala magaalada new york ee dalka maraykanka sida ay sheegeen mas-uuliyiinta magaaladaasi maayarka magaalada new york ayaa sheegay in qaraxani uu ka mid ahaa uu ahaa mid ula kaca hase ahaatee waxa uu intaasi sii raaciyey inaanu qaraxani la xidhiidhin weeraro argagixiso maayarka new york waxaa kaloo uu sheegay in saraakiisha ammaanka iyo ciidamada booliska ee magaaladaasi aanay haynin wax halisa oo la xidhiidha weeraro argagixiso inuu ku lug lahaa qaraxaasi dhacdadan ayaa kusoo beegmaysay iyada oo magaaladaasi ay isku diyaarinayso inay martigeliso kulanka guud ee qaramada midoobay wadamada ku jira halkaasi oo ay isugu imanayaan madaxda caalamku dhinaca magaalada rio de janeiro haddii aynu jalleecnana waxaa lasoo gebagabeeyey ciyaarihii olombikada ee tartanka dadka naafada ah hal daqiiqo oo aamusnaana ayaa lagu xusay ciyaartay u dhashay dalka iiraan oo ku geeriyooday garaan- garoonkaasi oo lagu qabanayay tartanka fudud ee naafada oo lasoo gebagabeeyey saaka axaddii xuska baroordiiqdaasi ayaa la sameeyey intii munaasabadda xidhitaanka ciyaarahaasi ay socotay waxaana lagu soo gebagabeeyey magaaladaasi rio de janeiro oo ay maalmahanba ka socdeen ciyaartooygaasi u dhashay dalka iiraan ayaa ahaa mid ku tartamayey baaskiilka waxaanu u dhintay isagoo ku guda jira tartankaasi mas-uuliyiintii iyo wadamadii ay ciyaartooygoodu kasoo qayb galeen ayaa ku tilmaamay fal naxdin leh oo halkaasi geeridaasi ay ahayd musiibo ku habsatay intii ay socdeen ciyaarahaasi aad bay u mahadsan tahay sahre ciidle nuur oo inala socodsiinaysay wararka ugu dambeeyey ee dunida saaad horey u maqlaysen haddaad jeceshay inaad fikrad kusoo darsataan barnaamijkan fadlan noogu soo hagaajiya soomaaliya at v o a news dot com haatanna dhinacii heesaha ayaan ku noqonay sahra Ee, ismaaciilow waxaynu soo qabanaynaa fanaanka daauud xanfar daauud wuxuu v o eda u waramay maalintii ciiddii marka heestanoo oo ka mid ahayd heesihiisii cusbaaye ugu dambeeyey oo uu sheegay inay yihiin kuwiisii ugu dambeeyey oo aan ciiddii waqti loo helin amaba aan suurtagal noqonin baan dhegeystayaasha jeclaan lahayn inay kaga bogtaan barnaamijkan dhallinyarada maanta barnaamijkan dhallinyarada maantana waxay dhegeystayaashu mar kasta fikradahooda iyo wixii ay ku soo kordhin lahaayeenba kaga qayb qaadan karaan iyagoo email usoo dira somali at v o news com bal codka daa'uud xanfar aynu ku nasanno
bima iga keentaa kulbataan jeclaade kalgacayl ugaadaba maxay ii kadeeda kadeeda ilmo iiga keentaa maxay ii kadeeda ilmo iiga keentaa markii aan kaliyulaan nafta kaabidhahdaba bal maxayga kala rida oo kala rida nacabii ku laala bal maxayga kala rida oo kala rida nacabkii kulaala markii aan kal iyo laab nafta kaa bidhahdaba bal maxayga kala rida naxabii kulaala baal maxayga kala rida u kala rida naxabii kulaala makalgacal dhaban jirin makalsoonida maqan makalgacal dhaban jirin makalsoonida maqan mise nabsi kaydsanaba soo galay kalkiisii soo galay kalkiisii maxaa keliya qaanshaha ahaanshaha kuubi keligay maxaa keliya qaanshaha ahaanshaha igu kuubi keligay makalgacal dhab aan jirin makalsoonida maqan makalgacal dhabaa jirin makalsoonida maqan mise nabsi kaydsanaba soo galay kalkiisi soo galay kalkiisi maxaa keliya qaanshaha ahaanshaha kuubay keligay maxaa keliya qaanshaha ahaanshaha igu kuubay keligay koohashada naftaydiyo kulba nabari kaara kedisi damgaayo damgaaye kulba caasha kulula kedisi damgaaye damgaaye kulba caashaq darana koohashada naftaydiyo kulba nabari kaara kedisi damkaayo kulba caashaq darana kedisi damkaaye damkaaye kulba caashaq darana hawankacaa kufaayo kacsa aniga laydiin ma wax ii kortaynoo kortaynba adbalay kamilaya ma wax ii kortaynoo kortaynba adbalay kamilaya codkaasi xanfaryare iyo heesta kurba caashaq waxay gebagabo u tahay idaacaddayadii duhurnimo sahar ciidla nuuran oo ismaaciil xuseen farjar iyo maxamed cabdi sandheer oo dhinaca farsamada ee la socodsiinayay tan iyo intayn afarta kulmayna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh ma waxaan kortayno kortaynba hadbalay kamilaya ma waxii kortaynoba hadbalay kamilaya makalgacal dhabbaan jirin makalsoonida maqan makalgacal dhab aan jirin makalsoonida maqan mise nabsi kaydsanaba soo galay kalkiisi soo galay kalkiisi maxaa keli ahaanshaha ahaanshaha igu kuubay keligay maxaa keli ahaanshaha ahaanshaha igu kuubay keligay makalgacal dhaban jirin makalsoonida maqan ma kalgacal dhabaan jire ma kalsoonida maqan mise nabsi kaydsanaba soo galay kalkeesi